barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internet-ka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado bisha agost waa kow sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo jaamac buulle jaamac
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro ah oo u soo tahriibay maraykanka balse dib loogu celinayo soomaaliya oo sheegay inuu ganacsi kala duwan ka furtay kenya iyo south africa waa lagu celiyey wiilkaasi soomaaliya
maraykanka waa tagnay waana la soo qabtay waxyartan waxaa le marka waa lagu celinaya mise xabsigaa gelaysaa soo xabsiga waxaan ka doortay in lalisoo celiyo wadankayga lisoo celiyo muqdishoaan tegey muqdishoa cabaar soo joogay soonkaan kusoo dhammaystay afdan waxaan imaaday kadib nairobi ka yara shaqaystay haddana lacag fiicanaa helay waxaan aaday south africa south african kusoo shaqaystay alxamdu alshukur tan dukaama ii shaqaynayo halkaana ganacsi oo kuleeyahy south african waan kuleeyahay
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wasiirada dhallinyarada ee maamul goboleedyada soomaaliya iyo dowladda federaaliga soomaaliya oo dhowaan isugu yimid shir kuwaas oo ka soo saaray shirkooda qodobo dhowra khuseeya arrimaha soomaaliya ee dhallinyarada
waxyaabihii kale oo laisku raacay waxaa ka mid ahaa in la dhiso golo dhallinyaro qaran oo ka kooban sagaal xubnood ee maamul goboleedyada ee waxaa ka imaanahaya min hal qof ee gobolka banaadirna sidoo kale hal xubina laga keenayaa iyo hal xubin oo ka imaanaysa ayakana ee dhallinyarada baahiyaha gaarkaha qaba iyo hal xubin oo wasaaraddu ku soo darayso iyo xubintii ciyaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump oo ka hadlaya xaalka aqalka cad ee maraykanka looga arrimiya ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray jahwareer ma jiro jenaraalka howlgabka ah ee loo magacaabay agaasimaha aqalka cad john kelly ayaa shaqada si toos ah u bilaabay shalay oo isniin ahayd waxaana la rajaynayaa inuu joojiyo qaska gudaha madaxtooyada ka jira iyo sirta warbaahinta loo dusinayay ee caadada ka noqotay shaqaalaha aqalka cad saacado kadib markii uu shaqada bilaabay jenaraalka howlgabka ah ayuu eriyey madaxii isgaarsiinta ee aqalka cad oo laftabki ahaantiisa la magacaabay toban maalmood ka hor
khadar ayaa ururka ganacsiga adduunka ee w t o u gudbisay ashteko ka dhan ah saddex ka mid a afarta dal ee carbeed ee dalkaasi xiriirka u jiray bishii juun iyagoo uu ku eedeynaya inuu taageero argagixisada ashtakadan ayaa ku baaqaysa wadahadallo ay khadar la yeelato dalalka sacuudiga baxrayn iyo imaaraadka taasoo bilaabmaysa muddo lixdan maalmood ah oo dalalkani ay ku xalliyaan xiisadooda ama ay wajahayaan ganaxyo saddexdan dal iyo masar ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jaray wadanka khadar iyagoo ku eedeeyey in ay markaasi xiriir la leedahay koox argagixisada oo ay taageerto waxaana ay ka xirteen xuduudooda dhulka iyo hawada shantii bishii juun ee laga soo gudbay khadar waa ay beenisay inay taageerto argagixisada waxaana sidoo kale ku gacan saertay dhowaan diiwaan dalbiya oo ay afartaasi dal soo gudbiyeen
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa barnaamijka dhallinyarada meenta ee idaacadda v o a dhallinyaro soomaaliya ayaa baryo dhoweyd laga masaafuriyey dalka maraykanka oo ay tahriib ku soo galeen dhallinyaradaasi oo marba koox la celinaya ayaa mid ka mid ahi v o eda u sheegay in markii lagu celiyey magaalada muqdisho kadib uu go'aansaday inuu ganacsi ka bilaabo waddamada afrika wiilkaasi wuxuu tegey kenya kadibna waxa uu uga sii gudbay south africa wariyaha v o eda qatar maxamuud xareed ayaa kula kulmay magaalada nairobi waxaana uu sheegay inuu haatan ganacsi ku leeyahay labada waddanba
magacayga waxaa lahaa cali baashi oo haddana waan ku noolahay ama waxaan ku suganahay xaafadda islii gaar ahaan nairobi soo marka waxaan ka mid ah dhallinyaradii oo la soo celiyo dhankaas iyo halkaa oo tahriibeen oo aadeen dhanka iyo cariga maraykanka oo hadda alxamdu alla shukur waana tagnaa waa lanala soo celiyey inkastoo waan tahriib ku galnay oo rafaad ku galnay goormay ahayd xilligaan la soo celiyo waxay ahayd fifteen bishii lixaad taariikh nine two thousand fifteenkii markaas eh, waxaa maraykanka talinaya maamulka hore ee obama dabcan obama ka talinaya lakin obama uu sii dhacay ahayd soo markaas iyada maraykanka waa tagnay waana lasoo qabtay waxyar maxaa le marka ma waa lagu celinaya mise xabsigaa gelaysaa soo xabsiga waxaan ka doortay in la isoo celiyo oo wadankayga la isoo celiyo soo alxamdulillah shukur wadankayga la isoo celiyey muqdishoaan tegey muqdisho cabaar soo joogay waan ku- soonkaan kusoo dhammaystay afdaan waxaan imaaday kadib anagoonan quusanin oo aanan isdhihin aanan tahriiban laakiin waa shaqaysan kartaa aan waxaan imaaday wadanka nairobi magaalada nairobi haddana waxaan ka yara shaqaystay haddana lacag fiicana helay waxaan aaday south africa south african kusoo shaqaystay alxamdu lillah shukur hadan dukaamo ii shaqaynayo aad baan una wanaagsanahay una fiicanahay sababta laidin soo celiyey maladii sheegay
haa sababta oo waxaan ku gelinaa sharci daro waayo waxaa ayna dad soomaaliya oo badan oona tahriib ah tahriib aan ku gelinay markaas waxaa la leeyahay xabsi maa gelinaysin laba sano xabsi ah mise waxaad aadaysin wadankiina aniga marka anaa ku dhahan wadankeygan aadaynaa soo aniga dhalinyaro badan wadanka saas aan loogu soo celiyey waa kaa Eh, cali haddii aan ku weydiiyo xilligii aad tahriibaysay maraykanka aad aadayseen maxaa adiga ka cali ahaan xilligaas kugu dhaliyay inaad tahriib gasho
waayo waagaas waxaa igu dhaliyay dhalinyaro badan oo asxaab aan ahayn oo halkaa socoto oona adiga xoogoo lacag fiican oo watay anana lacag fiican oo watay marka waxay dhanoo meeshaan afrikada waxa noo dhaanto halkaasi maraykanka inaan kaca maraykanka aadne adi fikir dhalinyaraan ku baxay fikirkii kumaana bixin wax yar dhegeystayaasha ku dhegeysanaya haddii aad u sharaxdid bal eh, tahriibkii xilligaas ayada aad dalka maraykanka ku tagteen inta qof ay ahaydeen iyo marxaladihii aad la kulantay maxaa nooga sheegi kartaa wallaahi dhalinyaro waxaan almost ilaa adiga gaarayso ilaa laba boqol oo qof camal soo laakiin labadaas boqol qof keliya soomaaliya ma ahayn waan isku wareejinay waa kuwa soomaaliya iyo kuwa oroma kuwa etoobiyaan ah iyo kuwa wada- wadamo kale ka socda sida lanjeria camal adiga waana badneen alxamdu alla shukru maadaama meesha aan tagnay oo haddana la soo celiyey nin kasta waxaa le wadankiisa loo celiyo kulley qarashaha badanaa naga gubtay haddana alxamdu alla shukru waxaas waana kusoo waana qaadanay ko hadda dhalinyarada waxaan kula talinaya markaas intay tahriib iyo balaayo aadi lahaayeen inay waddankooda ka shaqaystaan mis africa iska soo galan ay ganacsi iska abuurtaan
waaya xilliga iyada maxaa dareenteen niyad ahaan niyadaada maxaa isbedelo ku yimid waayo adiga waad dareemi kartaa soo maahan muddo intaas aad shaqaysanayso lacagtii in yar ay kaaga guwatay waxyaalo badanaa kula soo gudboonayso ma ogid marka iyadaa hadda alxamdulillah shukur anaga ilaahay tala saaranay wax walboo tala talada alle ku xiran tahay makana maadaama aan tala saaranayna alxamdulillah shukur dan adaa u fiicannahay waaya marka waa laidin soo celiyey soomaaliya laidinku celiyey eh, haddana nairobi baa imaatay maxaa hadda tilaabo hadda aad haysaa maxaa isbedelo samaysay hadda alxamdulillah shukur waaba shaqaystaan nin waabna shaqaysto axaa oo friya oo waddankan sharci ku joogo oo xamaashaan ahay haddana aragays waxaan sii socdaa meeshaan waa ka imada south africa reer south africa ahay marka ma south africa aad ka shaqaysaa mise halkan halkaana ganacsi oo ku leeyahay south african aan ku leeyahay waa kaa ganacsiga halkan aad ku leedahay oo kale maxaa ka mid ah sida adiga een, meelahan dukaamada aan waxaan ku gadnaa dhar iska caadiga ah sida kabaha iyo dharka waxyaalahaas camalan gadnaa adiga iyo waxyaa- wax- wixii lamid ah south africana
south africa adiga dukaan caadiga dukaan sida hashiinka aansan halkan ku leeyahay waa kaa marka isbarbar dhigtid south africa naftirkeeda waxaa la sheegaa in ammaan ahaan xitaa xaaladeedu ay soomaalida aysan u wanaagsanayn bal isbarbar dhig haddii aad ku samaysid eh, halkaa markaad ka shaqaynayso iyo halkaa south africa markaad ka shaqaynayso maxaa farqiga u dhexeeya wallaahi farqi weyn aa udhexeeyo waayo halkan waxay lamid tahay adoo jooga wadankaaga camala sida soomaaliya camal halkan xornima ku haysata laakiin halkaa xu- xornima kuma haysatid laakiin ganacsi haddii la dhaho halkaas aad u fiican waa gartay marka hadda oo aad lagaa soo celiyey maraykan ood kenya hadda shaqo ka wadato iyo south africa hadda waa sidee shaqadaada iyo wax soo saarkaada wallahi hadda alxamdulillah shukru kulley maalmoodkan anaga waan ka helnaa Eh, maxaa hadda dhalinyarada soomaaliyeed ku dhegeysanaysa aad kula dardaarmi lahayd waxaa kula talina inay tariib aynan bal sidooda ay tahriiban ay waddankooda ka shaqaystaan aad baa mahadsantahay okay sidoo kale
kaasina waxa uu ahaa wiil dhallinyaraha oo ka mid ahaa dhallinyaradii soomaaliyeed ee laga celiyey dalka maraykanka balse afrikada ganacsi ka bilaabay waxa uu u waramayey qadar maxamuud xareed
door wanaagsan dhegaystayaal magaalada garowe waxaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey kulan ay isugu yimaadeen wasiirada dhalinyarada ee maamul goboleedyada soomaaliya ka jira iyo wasiirka dhalinyarada ee dowladda federaaliga ee soomaaliya shirkaasina waxaa ka soo baxay qodobo dhowr ah oo khuseeya dhalinyarada wariyaha v o a ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa arrimahaasi ka waraystay agaasimaha wasaaradda dhalinyarada galmudug oo shirkaasi ka qayb galay Eh, bismillahi raxmaan raxiim Eh, garowe waxaa iskugu tegey eh, dhammaan maamul goboleedyada ee wasiiradooda dhallinyarada iyo isboortiga iyo wasaaradda federaalka ee wasiirkooda meeshaa saddex maalin shir socday ee waxaa lagu soo gebagabeeyey marka koowaad siyaasaddii dhallinyarada qaranka oo muddo soo socotay waxaana laysku raacay ee marka luuqad ahaan la tafatiro in golaha wasiirada loo gudbiyey si loo ansixiyo ee waxaa kaloo runtii lasoo bandhigay ee hoostana laga xariiqay oo laisku keenay dhammaan qorshayaashii wasaaradaha dhallinyarada isboortiga ee heer gobol heer maamul goboleed iyo heer federaalba hadda waxaan leenahay hal qorsho oo midaysan oo dhallinyarada soomaaliyeed iyo wasaaradaha lagu hagi doono halkaas waxaa ka baxaya ee doldoleelo badan oo runtii is- isdabayaacahayey oo ahaa in wax qorshaha midaysan uusan jirin ee waxyaabihii kale oo laisku raacay waxaa ka mid ahaa in la dhiso golo dhallinyaro qaran oo ka kooban sagaal xubnood ee maamul goboleedyada ee waxaa ka imaanaya min hal qof ee gobolka banaadirna sidoo kale hal xubina laga keenayaa iyo hal xubin oo ka imaanaysa ayakana ee dhallinyarada baahiyaha gaarkaha qaba iyo hal xubin oo wasaaradda kusoo darayso ee waxyaabaha kale oo laisku raaca waxaa ka mid ahaa ee koobkii maamul goboleedyada oo wasiir khadiijo ay iclaamisay ee kismaayo in lagu qabto ee kulinkooda kismaayo markay tegayeen ayaa lagu raacay ee waxaana la go-aansaday bisha oktoobar in goobkaas la qabto ee ka horna la iskugu yimaado shir ay ku wada tashanayaan dhammaan maamul goboleedyada iyo xiriirka soomaalida ee kubadda ee cagta ee sidoo kale waxaa lagu heshiiyey ee siyaasadda isboortiga ee qaranka in la bilaabo ayadana oo horey loo wado ee maadaama tii siyaasadda dhallinyarada naga soo dhammaatay ee waxyaabihii kale lagu heshiy waxaa ka mid ahaa ee kulankan kulanka ku xiga in lagu qaban doono ee ee magaalada cadaado caasimadda kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka galmudug ee shirka guud ahaan sagaal qodobo ka soo baxday waxaa laisku raacay in hal mid la noqdo in dhallinyarada soomaaliyeed ay hal mid ahaadaan wasaaraduna ku hogaamiyaan adinka ka galmudug ahaan ee dhallinyaradeeda wax qorsho ah oo ka wasaarad ahaan aad la tagteen oo halkaa aad islahaydeen dhallinyarada dowlad goboleedka deegaanada ku sugan galmudug muhiim bay u yihiin oo baahiyaha ay qabeen aad ka warqabteen ee waa mahadsan tahay annaga waxaa qayb ka ahayn dadkii qorshayaasha la tegay cadcad ee qorshihii aan la tagnayna ee sidiisu noogu meel maray waxaa ka mid ahaa qorshayaashii ee u tag- anaga la tagnay galmudug ahaan in dhallinyarada ee reer galmudug runta shaqo abuur loo sameeyo shaqa la-aan baahsan jirto waxyaabihii aan la shir tagnay waxaa ka mid ahaa iyakana ee xarumo dhallinyaro oo runtii in laga dhiso xarumaha ee ee deegmooyinka ee waxyaabihii kaloo aan la tagnay ee waxaa qayb ka ahaa sportiga marka la eego in championskii ee la soo celiyo oo dib loo bilaabo hadduu ahaan laha liigii hadduu ahaan laha koobka degmooyinka iyo weliba in la tayeeyo ee ciyaartooyda iyo kooxaha sportiga ee ka jira ee deegaanada galmudug ee sidoo kale ee waxyaabihii aan la tagnay waxaa ka mid ahaa ee dhismo loo sameeyo ee dhallinyarada ee haddii ahaan lahayd heer degmo heer gobol iyo heer state sidoo kale kan qaranka ee in la dhiso ayadana qorshayaashii aan la hirtagno ka mid ahaa waxyaabihii runtii anaga si gaarka ula shirtagna waxaa ka mid ahaa dhallinyarada baahiyaha gaarka ah qabtaa in awoodda la siiyo oo dhallinyarada ee runtii aan shaqaysan karin dhallinyarada naafada ah kuwa runtii maskaxiyan si dhammaantood in macnaha ee idgaara lagu eego waxyaabihii garoo aan la shirtagno waxaa ka mid ahaa ee inta badan waxaa la ignoor gareeyaa gabdhaha dhallinyarada ah oo runtii aan la siin door muhiima in ee, gabdhaha dhallinyarada ayagana door laga siiyo ee, qeybaha dhallinyarada ay uga leeyihiin in runtii ee, sidoo kale ee, waxyaabihii aan la tagnay waxaa qeyb ka ahaa dhallinyarada in ay qeyb ka ahaadaan ee, ee, siyaasadda siyaasadda ee, gaar ahaan weliba dhallinyarada ee, deegmooyinka iyo gobolada ka soo jeeda oo runtii meeshaas wax ku bartay ee, in la siiyo jaanisyadooda ay uga qeyb qaadan karaan siyaasadda lana yareeyo ee dhallinyarada tira badan oo runtii intay qorbaha ka yimaadeen ee xiriirka lagu wada safahayo maadaama dhanka kale markii la fiiriyo loo arko inay tahay ee, in la dhiirigelinayo ee tahriibkii oo dhallinyarada markii xilal iyo waxay qabtaan dalkii ka waaya ay ka carareen dalkii ee islamarkaana intay tageen ee qorbihii meel dhilaa ay ku baaba'een ee waxyaaba badanaa jiray waxaa ka mid ahaa in la joojiyo tahriibkoo kale oo runtii anaga si gaara noo saameeya oo dhalinyaro badan ay dalka ka cararaan waxaa ka mid ahaa dhalinyarada in laga wacyigeliyo ee waxa loo yaqaano maleeshiyaadka ama dadka qabaa'ilka ay u dagaalamaan oo dhallinyarada aafa ku noqday iyo sidoo kale weliba ee, fikirka argagaxisnimada oo dhallinyarada in laga wacyigeliyo oo ay aysan qeyb ka ahaan dhallinyaradu waxyaabaha loo adeegsado in si xun loo maareeyo
waa tahay dhegeystayaaalkaasina waxa uu ahaa agaasimaha wasaaradda isboortiga iyo dhallinyarada ee galmudug oo u waramayey wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isxaaq haatan aanu jaleecno dhanka iyo heesihii waa fanaanadii codka hallaasiga lahayd xabiibe xasan tooxow
jacaylkaanigu ligligan laxawga habaygu haye waxaan lasii yaabanahay jacaylkaanigu ligligan laxawga habaygu haye waxaan lasii yaabanahay siduu liishaankayo laleema la'aan heshiiskiyo lebkiyo toogta iila helay siduu liishaankayo
anaa isu loogaya cabkiyo codka halaasiga ee xabiibe xasan tooxow dhegeystayaal waxaad kala socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya washington haatanna aan jallacna qaybtii ciyaaraha jamaal axmed cusmaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno magaalada los angeles ee waddankan maraykanka ayaa waxa ay soo bandhigtay inay doonayso inay martigeliso ciyaaraha olombikada sannadka a waxayna los angeles ay si rasmi ahi u shaacisay sharaxnimadeeda ku aadan inay sannadka martigeliso ciyaaraha olombikada iyadoo magaalada bariis uga tagtay tartankii ay kula jirtay in ay la martigeliso ay martigeliso ciyaarahaasi olombikada bishii juun xidhiirka guddiga olombikada caalamiga ee i o c ayaa waxa uu codeeyey in ciyaarahaasi ay labada magaalo bariis iyo los angeles ku tartamaan sannadka ka ha yeeshee sida hadda muuqata los angeles ayaa waxa ay u gudubtay in sannadka ay martigeliso markaas oo la sheegayo in ay sidoo kale i o c du ay aad arrinkaasi u soo dhoweysay dhinaca kale wararka kale ee kubadda cagta naadiga manchester united oo dhowaantan la soo saxeextay ciyaaryahan namanja match ayaa dhinaca kale ciryaankii hore ee naadigaasi gari neville waxa uu sheegayaa in uu si weyn u soo dhoweynayo in ciyaaryahankaasi uu ku soo biiro naadiga manchester united waxa uu nemanja match uu sidoo kale ka mid ahaa ciyaartooyda ay naadiga kubadda cagta chelsea ku duulaysay ha yeeshee wuxuu lacag gaaraysa afartan milyan oo ganiga sarliinka ayuu kaga soo biray naadiga ay sida weyn u xifaaltamaan ee chelsea isagoo mar kale ka hoos ciyaari doona tababare hose morino naadiga atletico madrid ciyaaryahanka weerarka ugu ciyaara antwerk griezman ayaa la sheegayaa inuu noqon doono ciyaaryahanka markaa bedeli karaya ciyaaryahan naimer oo warar soo baxaya ay sheegayaan inay suuragal tahay inuu ku biiro naadiga b s g oo si weyn ciyaaryahankaasi u doondoonayso wargeyska daily mail ee waddanka ingiriiska ayaa qoray in naadiga barcelona ay indhaha ku hayso dhowr ciyaartooy oo ay u aragto in ay beddel u noqon karaan ciyaaryahan naimer haddii ay dhacdo in b s g laga celin waayo ciyaartooygaasi oo halkaasina naadiga kubadda cagta b s g oo ku doonayso ciyaaryahankaasi waddanka brazil lacag gaaraysa milyan oo ganiga sarliinka ahay waxaana uu noqon doonaa haddii lacagtaasi lagu bixiyo ciyaaryahankii ugu qaalisanaa abid ee lacag intaa le-eg lagu kala iibiyo naadiga liverpool ayaa dhowaantan soo diiday ciyaaryahan farid cotinho in ay naadigaasi ka iibiso oo milyan loo soo bandhigay waxaa sidoo kale la sheegayaa in ay sidoo kale la sheegayaa in ciyaaryahankaasi ay kooxo dhowr ah ay doonayaan ciyaartooyga qadka dhexe naadiga fiorentina matias fesino ayaa gaaray gegada naadiga kubadda cagta inter milan dhinaca caafimaadka waxaana la sheegayaa in uu halkaasi naadiga inter milan u mari doono tijaabada caafimaad isagoo markaana la sheegayo in naadiga nerozuri ay ciyaartooygaasi kula soo saxiixtay lacag oo afar sanana uu qandaraas la gaari doono naadiga kubadda cagta ee inter milan naadiga milan waxay dhinaca kale ay naadiga yuventus kula loolamaysa saxiixa ciyaaryahan keyta waxaana milan la sheegayaa inay doonayso in ay soddon milyan oo lagu qiyaasay ciyaartooygaasi laziyo qadka dhexe ee weerarka uga ciyaara keyta balde uu markaa naadiga ay bixiso waxaa ciyaartooygaasi oo waddanka senegool u dhashay sidoo kale ciyaartooyda kooxaha doonaya ka mid a kooxaha yuventus iyo inter milan ciyaartooygaasi oo qandaraaskiisa uu ku egaya sanadka soo socda ayaanu doonayn inuu qandaraas cusub u saxiixo naadiga waxaase naadiga yuventus hore loo sheegayaa inay la gaartay heshiis afka ah balse waxaa naadiga yuventus warar soo baxaya ay tilmaamayaan in aysan doonaynin inay bixiso lacagta ciyaaryahankaasi lagu doonaya hadda oo ah soddon milyan oo lacagta yuura ah xubinta ciyaaraha waa nagayntaa
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inoo soo diyaariyey xubinta ciyaaraha inana la socodsiinaya dhegaystayaal mar kale aan jalleecno xubintii heesaha waa codka macaan ee bashiir cali xuseen
mawelada nabta adoon ku meraay hadalku siyan ku maqsuudiyo meelmeerigay Ah, mooday xaajadu meel wacan inay marayso meherkabiyo loo haray wayad muran ka taartoon macsalaamayigu tiri kaamana mutaysane axdiyaadu meel dayan waxaa dhaantamayaae wayad muranka taagooda wacsalaamayigu tiri kaamana mutaysa waxtiyaadu meel dayan waxaa dhaantamayaabe filanmayn maryaney marna kaama filaanayn inaad mayaay leedahay warwaantaadi tiri iswanaka filanmayn maryanay marna kama filaanayn inaad mayaay leedahay warwaantaadi tiri iswanaka haddaad mooda caashaqo maalma qoraa inuu yahay ficnihiisa maadara owxiyo cayaar baa moodaysaa diray haddaad mooda caashaqo maalma qoraa inuu yahay ficnihiisa maadara owxiyo cayaar baa moodaysaa diray
heesaasi maryan iyo bashiir cali xuseen waxa ay gunaandu ahayd idaacaddii barnaamijka dhallinyarada ee duhurnimo v o a waa anigoo jamaal jaamac ila barnaamijka ila daadihinayay iyo maxamed cabdi sandheere oo isku kaayo soo dubariday dhammaantiid oo isku duuban waxaan kaga tegaynaa tan iyo afarta galabnimo nabadgelyo
cidaygu adkaysan mahadhadiiso igu badan mid kalaa la haysta marna imaadan oran intuusan igu maaxanin cidaygu adkaysan mahadhadiiso igu badan mid kala